waliba degmada afguye ka gobsoomay munaasabad sanadeedka mahadsanid macalin oo sanad waliba xilowon iyo gobodayaan ardayda jaamacadda afguye taasoo lankama hadnagow macalimiinta semestarkaas walhandhiki waana lahakadhowaayow macalimiinta semestarka cusub kulankun isdhexgalka iyo weliba sanadkii afaraad laka goboday beerta jaamacadda ee magaalada afguye munaasabadana welibaa ku qeybgalay maamulka macalimiinta ardayda jaamacadda afguye ustaad diibaan iyo doctor muscab sheekh maxamed muuse oo ku mid eh macalimiinta jaamacadda afgoye yaa ardaydii oon ku mahadnagay munaasabadii oon gobodeen hadalka waxaa kasoo gabagabeeye in ardaydii howshan soo diyaarisay inaan dhawa mahadsantiin isina maadaama macalimiintiina sharafteen hasina ilaahay siin sharafo waxaana kala dardaarameye in dadaalka meeshay kasii xoojiyaan isku duubni ay muujiyaan inay ka dadaalaan yani arrimaha oo waxbarashada arrimaha oo ethicalka mise iyo sidoo kale waxyaalahan oo howlahan social work oo jaamacadda qawadaaso taasoo in badan feedbackshe degmada laka aragi haddii nadaafad ahaan lahayd iyo haddii kale haweenaada xiliyada fatahaadaha iyo xiliyada kale oo xaaladaha crisis-ka ay jiraan marka arday walba oo jaamacaddana waxaas ogaadaya yani in keliya tusaale oo jaamacadda afgooysan ahayn maadaama jaamacadan aata jaamacaddii oo aan ka horreyto afgooy laka furo magaca afgooy wadato marka arday walba oo jaamacaddan dhigadaao yani jaamacadda keliya mas-uul maka ah soo marka degmada afgoyn mas-uul iska aata marka ardayga habdhaqanshey iyo aqoontiis waxay ka tarjumaysay aqoonta degmada afgooy iyo dhaqanka degmada afgooy haddii ardaygaas fay lahaadana yani degmada fay lahaada doonta haddii ardayga oo asxumaadana mise dhaqan xun bulshada dhexdeed la seegana magaca degmado meesha aan ka halaawo doono marka waxaan rajooyaya labadaasna inaan ilaalino mas-uuliyad dheerna saarno arrinta macalimiinta iyana waxaan leeyahay aad iyo aadsa mahadsantihiin maadaama la-aantiin meesha aan lasoo gaari lahayna dhowr adeeg badan ismuujiseen isina waxaa waaye meeshiinka sii wada ajar ilaahay siinka siiyo marka guud ahaan waxaa waaye aad ay mahadsanyihiin intii oo kasoo qayb gashay iyo inta soo qaban qaadisay waxaa mahad iskale maamulka jaamacadda caalamiga abguuye iyo ardayda barnaamijkaani soo abaabulay barnaamijkaas oo loogu magacdaray mahadsanid macalin barnaamijkaani suu ustaadka noo sheegay waa sanadkii afraad ah umaleyna uu socdo marka waa barnaamij aad u wanaagsan waaye oo maanta qofka muslimka ah laga rabo inuu sameeyo qofka muslimka ah waxaa mar walba muhiima fiican qofka wax u qabta ama wax u sameeya inuu u mahad celiyo nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay man laa yashkuri innaasi laa yashkuri illah qofkaan mataqaanaa qofka biniaadanka u mahad noqon u mahad celin ilaahna muu mahadnaqaay marka waa barnaamij wanaagsan jaamacaddeena iyo maamulkana aad ugu mahadsan yahay inuu mataqaanaa ardayda barnaamijkani ku tarbiyeeyo intaas kadib warkan u badinaayo ardaydan mid u dardaaramaya waxaan u dardaaramayaa maadaama anaga barnaamijkan aan soo galnay saaxada waxbarashada aan soo galnay midaa fiican marka waxaanay aad soo dhex gashay waaba soo gasho sooma waqti waaba soo gelisaba waxaa mar walba wanaagsan marka inaad sugto dad waxaa jiro barnaamij ku dhex jiro oo haddana aan sugaynin macnaha waxa waaye meesha waana ku dhex jiraan marna waxa waye barnaamijkii sila rabo ma ahan marka ardayga waxaan u dardaaramayaa inuu mar walba mataqaanaa wuxuu samaynayo ama uu baranaayo inuu adkeeyo si lamid ah nabiga calayh salaam wuxuu dhahayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay midkiina haddii uu howl qabanayo howshaas inuu sugo tan marka maadaama ay tahay howl anaga inoo tahay ilaan waxaan baranayna sooma marka waxaa mar walba wanaagsan hooshaa inaan sugno haddii maanta hooshana aad sugto beri wallaahi bilaahi nafsadaada mataqaanaa wax u taraysaa dhanka kale ibraahim cusmaan oo ku mid ah ardayda jaamacadda afgooye iyo ku hadla dareenshay ku qaybgalowka munaasabadda mahadsanid macalin oo yaho agaasimeen midowda ardayda jaamacadda afgooye
waxaan ka mid ahay arday isdhigatay jaamacadda afgooy maan waxaa aad iyo aad u faraxsanyahay in maan ansaa ka qayb galay xafladan xaflad oo maan macalimiinta sarka maamusa meeshtan ciwaangeed uu yahay mahadsanid macalin waxaana ka mid ahaa arday jaamacadda kuliyadda si daraasaysa combyuter science u kartiin macalimiin maan waxaan leenahanay meeshtan isku ibaana in aan maamuusnahay waxaan leenahan macalimiin saa dhugaadhaha kun iyo kow jeer la-aaniin wax ma ahaan lahayn maan heerkan u dhoognay waa heer maan dadaalkii aan saa ka teerni maanihii idu ahaan lahayn maan waxawaaye heerkan ma ibaa lahayn marka insha allah waxaa waaye mar saddexaad iyo mar afraad waxaa idin leenahan saa dhugaadhaha insha allah waa mahadsanniin